بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي خاصة وحن كسي دحشرنا ولي آه، الركن الثالث وها الإيمان بالكتب casharkan wuxuu noqonayaa casharka boqol iyo kow waxaynu ku sharaxaynaa su-aasha sideetanaad ayaynu ku sharaxaynaa qaala shaykhu raximahu llahu tacaala waxa uu yiri maa mansilatu lqur'aani min alkutub almutaqadima maadaama aynu qur-aankii ka soo hadalnay iyo waxyigii iyo kutubtii ilaahay uu soo dejiyey sida towraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahima wa muusa qur-aanku mansiladee buu ka joogaa oo booskee buu leeyahay oo kutubtii hore macnaha kutubtii hore waa tii lagu dhaqmi jiray waatay towraad yahuudi haysatay injiil nasaara haysatay waa lagu dhaqmayey walow waxa ka bedeleenoo waxa ka tageen laakiin kutub lagu dhaqmay ahaayeen oo dadka qaar baa si fiican ugu dhaqmayey sida cabdullahi ibnu salaam iyo najaashi iyo raggii nebiga rumeeyey salmaan alfarisi marka qur-aanku mansilada iyo booska uu kutubtaas ka leeyahay waa maxay jawaabta waxa uu yihi sheikhu raximahu llahu tacaala qaala allahu tacaala fiihi aayaduu ku jawaabay sheikhu saddexa oo waxa uu inoogu caddeeyey mansilada uu qur-aanku uu leeyahay qaala allahu tacaala fiihi ay qur-aankii allah waxa uu ka yiri وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه آيدهاس في سورة المائدة مركي الله كسو هادلي إنا أنزلنا التوراة التوراة لقصو هادلي ولا أمري إن إسكو حكومان وحق كسعدان إنجيل لقصو هادلي إيه في سورة المائدة أي الله وحا يري وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق سوى حق ديهان بانكو سودة جيني أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا رمينا يا لما بين يديه كتبتي كوريسي مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب المتقدمة ورنبو رمينا يا وحاوي بينين ميو ومهيمنا عليه muhayminan calayhi marka waxaa ku jira dhow tafsiir ayaa ku jira muhayminan calayhi oo waxaynu ku sharaxaynaa kalaamka shiikhu marka uu leeyahay qaala ahlu tafsiir wa muhayminan calayhi shaahid waa la yiri amiinan waa la yiri xaakima waa la yiri waynu arki doonaa wa muhayminan calayhi aayadahaas marka kabacdina waxaa ka dambeysay faxkum bimaa anzala allah ku xukun wixii alle kugu soo dejiyey aayadda ku xigta oo fii suurati yuunus allah waxa uu yidhi maa kaana hada alqur'aanu an yuftaraa min duuni illaah walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi wa tafsiila alkitaabi laa rayba fiihi min rabbi alcaalamiin ma aha hada alqur'aan mid la been abuurto ma aha oo waxa weye cid been abuuran karta oo qur-aankan ku been abuuran karta ma jirto wey laakiin ما كان هذا الحديث ما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه والرمين والرمين يو كتبتي كوريسي وتفسير الكتاب كلا دقل كلا دقل لا ريب فيه من رب العالمين إلهي حق بكيمد وحشكي وكجرنا ملي الريب والشكي في سورة يوسفna ilaahay markuu ka sheekeeyey qisadii dheerayd oo yuusuf calayhi salaam aayadda ugu dambaysa waxaa lagu khatimay laqad kaana fii qasasihim cibratu liulil albaab markaasaa waxaa laga dambaysiiyey maa kaana xadiidan yuftaraa walaakin tasdiiqa aladii bayna yaday wa tafsiila kuli shayin wa hudan wa raxmatan liqowmi yu'minuun marka maa kaana xadiidan yuftaraa qisadaa dheer oo laga sheekeeyey oo qur-aankaa ma aha sheeko la been abuurtay laakiin waa xaq weeye walaakin tasdiiqa aladii bayna yaday waa wax xaqa oo kutubtii horeba ee ay sheegeen oo xaq ah weeye wa tafsiira kulli shayin wax walbana waa la kala dhigdhigay oo kitaabkaa lagu kala dhigdhigay laakiin yaa rumaynaya oo waxaasoo dhan hanuun iyo raxmad u tahay liqowmin yu'minuun qoom wax rumaynaya ee gaalo uma aha hanuun iyo raxmad iyo tafsiil midna u noqon mayo waayo iimaankiibaa ka maqan macalshaahidku waxa weeye ma kaana xadiidan yuftara Eh, walaakin tasdiiq aladii bayna yaday marka kutubtii ka horreysay qur-aanku waa rumaynayaa waxa weye wuu eh, waxya- eh, wuuna markhaantina waa ku yahay qaala sheikhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala qaala ahlu tafsiir culammada mufasiriintu waxay yidhaahdeen qowluhu muhayminan ay amiinan waa la yidhi oo amiin buu ku yahay shaahidan shaahid buu ku yahay ay yusadiqu waxa uu rumaynayaa wixii ku jiray oo xaq ahaa wuu rumaynayaa wixii xaq ahaa oo ku sugnaa oo aan la bedelin wuu rumaynayaa wuu sugayaa oo inay xaq ahayd buu tilmaamayaa wixii ay iyagu bedeleen oo aan xaq ahaynna wuu ka nafiinaya wuu nafiinayaa waa diidaya oo abaadiisha ay ku dareen oo taxriifka ahaa wuu diidaya sidoo kale wuu xukumayaa oo waa na- naskhi buu ku samaynayaa axkaam badan oo ku sugnayd baa la bedelaya marka naskhiga intaynu u- u gudbin horta muhayminan waxay yidhaahde- wuxuu yidhahdaa imaam ibnu kathiir raximah llahu tacaala markuu tafsiirkiisa kusoo guurinayo qaala cabdullahi ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu mar yiri muhayminan ay amiinan Eh, inuu yiri ayuu waxa weeye ku fasiray ibnu jurayj isagu waxa uu ku fasiray muhayminan ay musadiqan wuu rumaynayaa wixii xaqa oo ku sugnaa ayuu sugayaa oo rumaynayaa wixii baadil ahaana wuu nafinayaa mar kale cabdullahi ibnu cabaas riwaayad kale waxa uu leeyahay muhayminan ay shaahidan wuu ku markhaanti kacayaa saasoo kale waxaa yidhi eh, mujaahid iyo sudi ayaa ku fasiray mar kale riwaayad kale cabdullahi ibn cabaas waxaa laga wariyey ay xaakiman wuu xukumaya binnaskhi ayuu ku xukumaya oo waxyaalo ka bedelaya aqwaasha markuu keenay ibnu kathiir wuxuu yihi raximah llahu tacaala hadihi alaqwaal kuluha mutaqaaribat lmacna waa isku wada macne oo muhayminan bay soo wada gedayaan oo marka muhayminan macnaheeda waxaad odhan kartaa amiinan waxaad odhan kartaa shaahidan waxaad odhan kartaa xaakiman intaba waxa weeye waa way gelaysaa oo qur-aanku waxa weeye waa rumaynayaa wixii hore waa ku markhaanti kacayaa waa xukumayaayoo naskhi buu ku xukumayaa wuxuu kaloo nafyinayaa wixii ku dhacay min atabdiili wataxriif waxa alla eh, wixii eh, tabdiil ay bedeleen iyo taxriif ku dhacay ayuu qur-aan ku nafyinaya naskhina wuu ku xukumayaayo waxyaalo ku sugnaa oo xaq ahaa baa la bedelaya oo axkaam badan oo towraad iyo injiil ku jirtay oo ummadihii hore lagu waajibiyey baa inaga laynaga bedelay oo waxa weeye laynoo fududeeyey naskhi baa la yidhaahdaa allah subxaana watacaala waa bedelaya naskhigu waa tabdiil waa bedelid in xukumkii sidii laga bedelo waxaa laga yaabaa waxyaala iyaga u fududaa oo sunno u ahaa inaga waajib in laynooga dhigo waxyaala iyaga waajib ku ahaa in laynaga laynaga daayo oo inaga sunno laynooga dhigo oo laynoo tashriiciyo ama laynaga badaayaba oo aan laynooba sharciyeyn waxaasoo dhan ayuu qur-aanku caddaynayaa weeye waxa uu yidhi marka shiikhu waxaa rumaynaya oo raacaya eh, oo rumeeyey qur-aanka ah, dadkii ahlu kitaabka ahaa oo sida xaqa u haystay miman laa yanqalib calaa caqibayh kuwii aan cirib dambeedkooda u gadoomin oo waxa weye dee aan gaaloobin sida cabdullahi ibni salaam sida najaashi salmaan alfarisi raggii towraad si fiican u yiqiinay waraqa oo towraad iyo injiil yiqiinay markay qur-aanka maqleen hore bay ka rumeeyeen ilaahayna waxa uu yidhi الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين كوي آتيناهم أن نصيني الكتاب كتاب كان نصيني وجنس كتب وحوي التوراة إنجيل كل بقى سوقلية يؤمنون به أي بالقرآن قرآن كوي رمينيا الذين آتيناهم الكتاب من قبله أي من قبل القرآن هم به يؤمنون iyaga ayaa rumaynaya qur-aanka hadday gaaladii beeniyeen kuwaas diinta lahaa oo ahlu kitaabka ah oo garanayay ayaa qur-aanka rumaynaya sifadoodii waa maxay waidaa yutlaa calayhim qaaluu aamanaa bihi inahu alxaqu min rabbina inaa kunaa min qablihi muslimiin waidaa yutlaa calayhim haddii lagu akhriyo lagu dul akhriyo qur-aankii qaaluu aamanaa bihi waanu rumaynay bay odhanaya inahu alxaqu min rabbina waxay leeyihiin xaq weeyo ilaahay xaggii buu ka yimid waa xaq inahu ay qur-aanku alxaqu xaq weeye min rabbina ay allah subxaanah watacaala xaggii ka yimid inaa kunaa min qablihi muslimiin horay baanba muslimiin u ahayn inaa anagu kunaa waxaanu ahayn min qablihi ay min qabli nuzuuli lqur'aan muslimiina kuwa ilaahay u hogaansano ilaahay waxa weeye caabudo oo muslimiina ayaanu ahayn halkaa marka aayadahaasi waxa sidaasoo kale waa raggii najaashigii iyo markii lagu dul akhriyay qur-aanka waatuu iska ilmeeyey maalintii jacfar markuu ku dul akhriyey jacfar ibn abi aalib markuu ku dul akhriyey waatuu iska ilmeeyey oo rumeeyey oo yiri wallaahi qur-aankan iyo qur-aankii ciisa lagu soo dejiyey waa min mishkaatin waaxid hal meel buu ka wada yimi waraqat ibni nowfal markuu nebigu u sheegay qur-aankii iyo qaabkii uu jibriil ugu yimid horuu ka rumeeyey waa naamuus buu yidhi naamuuskii nabiyullaahi muuse u yimid weeye sidoo kale waxa weeye cabdullaahi ibni salaam mar alla markuu qur-aankii nebigu ku dul akhriyey wuxuu leeyahay xadiis saxiixa awal maa ra'aytu markaa nebiga arkay maalintii ugu horreysay uu soo galay madiina ayaan caraftu waxaan gartay buu yidhi wejigiisa inuusan ahayn nin beenlow ah horay buu ka fahmay waayo sifaadkiisii oo dhan baa waxa uu ku yiileen kitaabkii towraad salmaan ulfarisi sifaadkii nebiguu yiqiinay sidaa daraaddeed ayuu isagoo waxa weeye markuu arkay sifooyinkii ayuu rumeeyey idan marka raggaa weeye ragga lala hadlayo iyo raggii la mid ahaa oo ahlu kitaabka ahaa oo towraad iyo injiil si fiican u haystay oo markaa waxa weye haddana qur-aanka saa u rumeeyey wa kayri daalika min alaayaat bay sheikhu waxa weeye aayado badan oo kalena waa ka hadlayaan calaa kulli xaal jawaabtaa shiikhu kooban wuxuu kaga jawaabay mansilada uu qur-aanku leeyahay waxa weeye kutubtii hore wuu nasakhayaa oo waynu arki doonaa hadda inaan lagu dhaqmaynin kutubtii hore bacda nuzuul qur'aan kutubtii hore lagu dhaqmi mayo oo waa la nasakhay wixii khalada oo ku soo aroorayna waxa weeye waa laga bedelayaa oo waxa weeye maarata naskhiga iyo xukumka ayaa ku dhacay marka calaa kulli xaal allah subxaana wa tacaala sidaas ayuu inoogu caddeeyey inuu qur-aanku yahay muhayminan oo waxa weeye kutubtii hore oo dhan oo waxa weeye ku markhaanti kacayo wallaahu aclam
Voice assistant. G. Keep Ittig. Voice assistant off. Voice assist. Voice recorder. Voice assistant off.